deegaan xildhibaaneedka likoni oo ka mid ah lixda degmo ay ka kooban tahay magaaladani mombasa ayaa waxaa ka dhisan dhalinyaro soomaaliya kuwaasi oo ka shaqeeya nabadda iyo isdhexgalka bulshada deegaanka ay ku nool yihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa saciid cabdi muxuu ahaa waxaan ka mid ahay unity c p o barnaamijkan caawinaad dadka waxaan ugu talagalnay in oo bulshada isdhexgalka bulshada maadaama hadda xilli doorasho lagu jiro annaga mar horean barnaamijkan soo bilownay maadaama hadda lagu jiro xilli doorasho waxaan ugu faa'idaysanaynaa in bulshadii ay dad walaala ah oo isdhexgalay ay yihiin oo annagana ayaga aan nahay annagana ay ayagan yihiin marka matalaad fiican inay soomaalida ku yeelato halkan baan ugu talagalnay barnaamijkan aan dadka cuntada ku siinayno laakiin qorshaheedu wuxuu ahaa inaan ka shaqayno isdhexgalka bulshada iyo nabadda marka dadkan aan la deganahay waa deegaankoodii marka annaga soomaali ahaan inaan matalaad ku yeelanno oo aan ka dhex muuqanno ayaan barnaamijkan u samaynaa had iyo jeer marka maalin kaste oo khamiis kaste wiig kaste oo khamiis ah waan bixinaa laba boqoloo qof in la eg ayaan quudinaa oo aan siinaa raashinkaas marka matalaadda annaga aan matalayno waxay sharaf u tahay soomaalida deegaanka joogto iyo kuwa gobolka koosta degan oo dhan bay matalaad fiican ay ugu tahay bulshada dhexdeeda barnaamijkan ay ugu magaacdareen isdhexgalka bulshada oo ay dhallinyadan ay ka sameeyeen xaafadda iskuraranka ee deegaanka likoni ee magaaladani mombasa ayaa sheekh axmed maxamed ahna imaamka masaajidka deegaanka sidoo kalena ka tirsan madaxda ururkani unity waxa uu sheegay inay bilaabeen bishii sebtembar ee sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka sidoo kalena ay sii xoojiyeen markii uu yimid cudurka covid sagaal iyo toban oo dad badan guryahooda ay ku ekaadeen
alxamdulilah waxaan bilownay arintan isdhexgalka bulshada 2019 sebtembar taasoon ugala jeednay in ummadda lagu mideeya oo la isugu keeno marka maalin kasta oo khamiis ah waxaan bixinaa oan caawinaa laba boqol ugu yaraan laba boqol oo qoys laba boqol oo qoys ayaan caawinaa dadkaas aad bay ugu farxeen arrintan wakti badanna waa wadnay waana dad dacafo ah dadkana marka arrinta aan wadna alxamdulilah aad bay ugu riyaaqaan waa dad waxa aan bixina maxaan dhihi jiray jecel ama u baahan waxaana doonaynaa insha raxmaan dad badan oo muxsiniina inay arrintaas ka qayb qaataan si ummaddaas aan u gaarna hamuun shaale oo ka mid ah soomaalida ku nool degmada mvita ee magaalada mombasa kana qaybgelisay barnaamijkan isdhexgalka ee lagu caawinayay dadka deegaanka likoni ayaa waxay ugu baaqday soomaalida ku nool xaafadaha kale ee magaaladani mombasa inay barnaamijyo noocaasi oo kale ay sameeyaan si loo xoojiyo wadajirka isdhexgalka bulshada soomaalidu waxay ku mamaahaan dariska marna waa lagu daydaa marna waa lagu diimaa dhallinyaradanitu muddo yaray isku soo bixiyeen waxay iska yani naftooda ay ka gooyen inay dadkan caawiyaan bulshadan ay la degan yihiin ay caawiyaan taasna waxaa waaye iimaanka iyo muslimnimada iyo walaalnimada iyo isjaceylka oo dadka isdhexgaleen ayay muujinaysaa waail dadkii kale oo businessyaha waaweyn haystay oo soomaalida ahayd ama meel kasta ay joogaan magaaladaas weyn oo mombaasa gudaha ah ay weli is soo bixinin marka waxaan jeclaan lahay ummaddaasaytu inay wiilashan ay ku daydaan oo qafba muslin ahba ama soomaali ahba sifo aan ugu duunaana bulshada kale aan la degannahay sida wiilashaan isu soo bixiyeen ilaa meel kasta oo la joogo masaakiin way ku nooshahay inay isu soo bixiyaan ee walaalahood wax taraan xaafadda likoni oo ka mid a xaafadaha isku raranta ee magaalada mombasa ayaa dhalinyadan soomaalida ee ururkooda ka howlgala waxa ay doonayaan in ay xoojiyaan xiriirka ka dhexeeya iyo isdhexgalka bulshada soomaalida iyo weliba sidoo kale bulshooyin kale ay nolol yihiin maxamed cabdi bootaan warbaahinta star deegaanka likoni